wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa qayb ka noqon doona kulankii xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ee labada gole oo maanta u baaqday buuq ka dhex dhashay xildhibaanada golaha shacabka
shacabka magaalada muqdisho oo aragti ka dhiibtay cunuqabateynta hubka oo soomaaliya laga qaaday
dadka degan xaafadda debdemiska ee degmada wadajir oo cabasho ka muujiyey amarkii booliiska oo lagu wargeliyey in muddo laba bil gudahood ay halkaasi kaga guuraan taliyaha nabad sugidda mahadsalaada oo war cusub ka soo saaray golaha ammaanka qaramada midoobay qaraarkii ay ku dhawaaqeen
muqdishona maanta waxa uu shir ugu furmay ama shir ku saabsan hanaanka wada shaqaynta waaxaha dowladda hoose ee xamar degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir waxaana shirkaasi furay guddoomiyaha gobolka
warka dibadda warkeen aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona
dowladda iiraan oo ka baxday shir lagu casuumay oo ay ku casuumtay israa'il
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
markale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhur seebti ah taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha labiyo tobanaad ee disembar sanadkasii dhammaanaya ee labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii a maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door korona warkayaga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo aqalka hoose maanta waxa ay lahaayeen kulan wadajir ah balse kulanka wadajirka ah maanta waxa uu noqday mid hareeyey buuq fara badan kadib markii kulankaasi uu shir gudoominayay la doonayay inuu shir gudoomiyo gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi sheekh aadan maxamed nuur madoobe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaana kulankaasi kaga baaqday sababo la xiriira inuu yahay kusimaha madaxweynaha soomaaliya oo dalka ka maqan dalka isutaga imaaraadka carabkana jira kulanka golaha shacabka furitaankiisii horeba waxa uu noqday mid guud ahaanba buuq hareeyey xildhibaanada golaha shacabka ayaana badankood diidanaa in kulanka si wadajir ay u yeeshaan aqalka sare iyo aqalka hoose qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaana kasoo horjeeday in maanta miisaaniyad la keeno iyadoo oo dalku u yaala arrimo kale oo muhiim ah iyo in xildhibaanada golaha maaliya in ay tashtaan waa kuwan qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka xildhibaan qaali cali shire ayaa ka mid a xildhibaanada iyaduu diidaneed in sinatarada aqalka sare ee maanta kulanka kala qayb galaan faatimo cabdiqaadir xasan oo hoolka villa hargeysa ku sugneyd ayaan u warantay horta ma ahaynba miisaanid ma ahaynba waxaa jiray broblem annaga dhexdeenaha jiray ama cilada annaga iyo guddoonka noo dhexeeyey oo guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada u dhexeeyey brobalemkii oo jiro ayaa waxaa lagu soo dhex daray inna loo keenay aqalka sare guddoomiyaha aqalka sare annaga waxaan rabnaa inna lala sugo intu guddoonkeenna ka imaanayo ama aan xildhibaan xallisanayno waa mahadsantahay may annaga horta midda hadda aan diidanahay ma ahana cabdi xaashi diidanahay ma aha inuu broblem kala yaalo waxaa weeye waxaan diidanahay oon ka soo horjeednaa in uu guddoomiye kalena jeergareeyo ayadoo ay jirin xeerasaad labada aqal ka dhexeeya ama xeerasaad qoran ma jiro xeerasaad qoran ama wax noo qoran ma jirto maanta shiaadamadow ma soo fadhiisanaya maanta waddanka wuu ka maqan yahay madaxweynihii dalka wuxuu madaxweyne ka yahay dalka soomaaliya madaxweyne ka yahay shiaadamadoobe marka annaga sugayna inuu mataqaana markuu madaxweynuhu imaado isaguna jeergareeyo oo cilladaha jira aan xallinno ayaa ayadoo xeerasaad oolin waxaa ilaalinayna waa xeerka dhaq iyo dhaqanka iyo baarlamaanka u yaal labada aqal u yaalo looguma talagal xeerasaadka nooguma qorna haddaysan sharci kabood tahayna oo ay tahay la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaana dee halkeedaan ka wadayna waa maqan yihiin dalka ka maqan yihiin qaar waa maqan yihiin abshirowna waa joogaa
xildhibaan qaali cali shire ayay taasi ahayd dhanka kalena senator marin oo ka mid ah senatarada akhalka sare ayaa markii kulanka uu soo gabagowmay uuna baaqday warbaahinta banaanka hore ee xarunta villa hargeysa kula hadashay iyadoo sheegtay in loo baahan yahay in xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay tixgeliyaan senatarada aqalka sare oo iyagu marti u yihiin martida in la soo dhaweeyo hadaladeeda waxaa ka mid ahaa maanta dhacay waa waxaad idinkaba goobjoog aad u heedeen maanta sida caadada aheyd waxaan u imaanay miisaaniyad koley sida wax u dhaceen waa taan aan u wada taagnayn oo maxaa la dhihi jiray aa aragteen maanta fadeexada iyo ceebtii meesha ka dhacday annaga golaha shacabka inta badan iskuma imaano waxaa isku imaanaa oo kali ah mar laga hadlaayo een, kulanka maanta oo kaleeta oo ah miisaaniyadda miisaaniyadda isla ansixinaa iyo markii oo maxaa la dhihi jiray een, eh, dastuurka Een, eh, qodobka konton iyo lixaad ayaa wuxuu ka hadlayaa in maxaa la dhihi jiray eh, maalintan camal een, maxaa la dhihi jiray een, xilalka aan aan oo aan wada gudano qodobkana ka hadlaya ciddii qodobkan akhrisato een, maxaa la dhihi jiray way fahmi kartaa maanta waxaan meesha u joognay Een, mideeda kale waxay ahayd haddii ay guddoonkooda ay ma ay wax ka tabanayaan in maxaa la dhihi jiray waqtigiisa ay la sugaan maanta guddoomiyaha aqalka sare for the first time asagaa jeegaraynay Een, xushmad darro darteed iyo maxaa la dhihi jiray rag waaweyn dee ragga dhan ma ahayn golaha shacabka dhanna xildhibaanada dhan ma ahayn koox un bay ahayd oo maxaa la dhihi jiray ayaga een, isu soo aruursadeen oo inay rabshad dhaliyaan le isku soo isku soo aruursadeen martida sideedoo markay marti kula joogto waa la ixtiraamaa Eh, diiniyan iyo dhaqan ahaanaan u leenahay qofka martida markuu kula joogo in gurigaaga lagu ixtiraamo lasoo dhaweeyo
xildhibaan marinka ahiya ay taasi ahayd ugu dambeyntiina kulankii waa uu soo gabagowmay een, cabdi xaashi cabdilaahi ayaan ugu dambeyn halkaasi ka hadlay iyadoona kulanka lagu kala tegay iyadoosan si rasmi ah u bilaaban si rasmi ahna loo soo gabagabeynin
dhanka kalena markaan haddii aan egno shacabka degan xaafada dabdamiska ee degmada wadajira ayaa cabasho ka muujiyay amar ka soo baxay booliska gobolka banaadir oo lagu wargeliyey in muddo laba bilood ah ay kaga guuraan xaafadaasi sida warkan ay ku faahfaahinayso safo cumar cusmaan
maantana ay yidhaahdeen dad adiga kaa socdo meeshii ka kac mudan madaxweyne may qabataa
waa dadka shacabka ah ee degan xaafadda debdemiska ee degmada wadajir ee gobolkani banaadir taasoo warqad ka soo baxday dowladda federaalk soomaaliya lagu amray in muddo laba bilood ah ay ugu guuraan dhulkan oo ay sheegeen in ay leedahay dowladda federaalk soomaaliya tan ayaa waxa ay sameeyeen maanta isku soo bax ay ku codsanayaan in aan laga rarin dhulkan oo ay sheegeen inay ku noolaayeen muddo soddon iyo saddex sano iyo ka badanba ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xamse cabdi barre ayayna ka dalbadeen in il naxariis leh ay ku soo fiiriyaan shacabkan oo ay sheegeen maanta in aysan haysan meel ay ugu baxaan haddii la yidhaahdo dhulkani ka guura shacabkan ayaa sheegay inaysan haysan hooy iyo meel kale oo ay aadaan madaxda dowladda iyo siyaasiyiinta matala ayayna ka codsadeen inay garab siiyaan iyagoo intaa ku daray inay garab u ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xilli weliba ayna maanta ka mudnayn in ay dowladdiisu dhulkani ka barakiciso odayaasha waxgaradka haweenka xaafadan debdemiska iyo hogaanka dhismaha ciidanka booliiska ee degmada wadajir ayaa warbaahinta la hadlay iyaga oo sheegay tan iyo markii uu amarkan soo baxay inaysan seexanin murugo daraaddeed annaga waxaan nahay dadka masaakiinta ah oo marasta ah oo degan ee xerada debdemiska booliiska soomaaliyeed Ee, war aan meediyaha ka maqalnay ayaa halkaan isugu nimiday warkaasoo xasaradna geliyey ee, na barakicinaya marka dowladda qaranka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay warkaas haddii uu run yahay ay naga qabtaan dadkaas nagu soo duulay ee meediyaha nooga soo duulay ee wakhtiga noo qabtay haddii uu run yahay in ay naga qabtaan
waxaa la iigu imaada meeshaan jiifay aniga meeshaan jiifay mudane madaxweyne inaan kuu soo duceeyo ilaahay kuu baryo oon habeen walba caloosha dhulka kuugu hayo oon labaatan jirkaa dhala kuu soo diro oon yidhaahda garabkiisa istaag maantana ay yidhaahdeen dad adiga kaa socdo meeshii ka kac mudan madaxweyne may qabataa aniga hooyaan ahay may qabataa mudane madaxweyne waxaan kaala hadlaa qalbiga waxaan kaala hadlaa uurka waan dhibanahay waxaan haystaa agoon odaygii waxaan ku waayey kii haddaan waxaan ku waayey dagaalkii u sokeeyey ceel dheer aan ku waayey ma raba mudane madaxweyne sirtaydii inaan bannaanka soo dhigo oo meediyaha si fiican la iiga daawado ma doonayo laakiin maanta danbaa isoo dhigaysa danbaa isoo dhigaysa in meel walba layga ogaado amnigayga cid sugaysa maaha lahan waxaan ahay inaan istilmaamo danbaa igu kalifaysa waxaan u caba- u cos- ka codsanaynaa madaxweynaha qaranka iyo ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka taliyaha booliska dadkaan shacabka ee meeshaan soo dhoobtay waxay soo degeen ayadoo caligaroob uu ku meeshan ku haysan yahay Ee, waxay ka bilaabeen buushash inay ku dhistaan waxay ku xijiyeen qolqol inay dhistaan waxay ku xijiyeen inay laba qol dhistaan maantay waxa weeyaan waxay haystaan nolol waxaan joognaa ceelkii biyahaan ka cabaynay waxaan haysannaa biyo waxaan haysannaa koronto waxaan haysannaa caafimaad waxaan haysannaa nolol dhammaystiran waxaan rabnaa inaan noloshaas dhal ka baabi'in dowladda soomaaliya waxaan u jeedaynaynaa baaq ku aadan dadka marasta oo meeshaan degan dadkan waxay soo degeen iyadoo dadka meeshaanu bannaan tahay oo tiin iyo qashin uu yaallo labadii kun toban iyo labadii xilligii qaxootiyaasha waxaana u badan yihiin dad sida annadoo kale ah saraakiil boolis iyo milatariya oo ku naafoobay xurumaha hore haddeerna dowladdu waxay leedahay meesha hala banneeyo qaar ka mid a shacabka oo arrimahaasi ka cabanaya ayay kuwaas ahaayeen shacabka muqdisho maanta waxa ay ka aragtay dhiibteen cunaqabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya soddon sano soddon iyo laba sano in ka badan ayaynu cunaqabateyntaasi saarneyd waa kuwan qaar ka mid a shacabka muqdisho aragtidooda ka dhiibtay iyagoona siyaabooyin kala duwan kaga falceliyey waxaa guuldaro ah oo ga- qaraarka maanta hubka laga qaaday uu guuldaro noqonaya marka dowladda dhexe ay u saxiixdo dowlad goboleedyada gooni-goosadka inay hub la soo degaan tiitu ka daran bay horta soomaaliya ku noqon doontaa waa haddii hubkaa gacan abniya ay dowladdu u dhiibi weydo
cunaqabateyntii hubka ee saarneed soomaaliya in ka badan soddon sano ayaa ugu dambeyntii laga qaaday xalay cunaqabateyntaas ayaana ahayd mid heerar kala duwan soo martay madaxweynayaashii dalka soo maray dhammaantood ayaana arrintaasi een doorar muhiima ka qaatay dowladda hadda jirta madaxweynaheeda xasan sheekh maxamuud ayaana ugu dambeyntii suurto gashay in cunaqabateynta hubka laga qaado dowladda federaalk ee soomaaliya cunaqabateynta ka qaadista hubka ee soomaaliya dadka shacabka ah siyaabooyin kala duwan ayay kaga hadleen iyagoo qaarkood sheegay in cunaqabateynta hubka ay dhibaato u keeni karto soomaaliya iyo in ay tahay faa'iido weyn iyo in lagu mideeyo shacabka soomaaliyeed iyo dowladduna inay xakamayso baaqyo kala duwan ayayna u direen dowladda federaalk soomaaliya cunaqabateynta hubka soomaaliya laga qaaday horta si guud waa soo dhoweynaya laakiin waxaa waaye seef laba af leh ama mindi laba af leh had- waxaa waaye haddii soomaaliya ay oga faa'iidaysato dhinaca wanaagga iyo inay ku dhisto ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed soomaaliya national army s n a laakiin waxaa guuldarro ah oo ga- qaraarka maanta hubka laga qaaday uu guuldarro noqonaya marka dowladda dhexe ay u saxiixdo dowlad goboleedyada gooni-goosadka inay hub la soo degaan sida hadda bil dhowr bilood ka hor axmedoobe imaaraadku waxay u dejiyeen qalab militari ayay u dejiyeen haddii dowladda dhexena waa ogeed shin bay ka dhacday kamana ah ayna hadlin haddii dowladda dhexe sidaasoo kale qalab militari in dowlad goboleedyada loo dejiyo ay oggolaato oo ay u saxiixdo dowladda dhexe arrintaasi waa guuldarro u soo heetay shacabka soomaaliyeed marka arrin aad iyo aad u fiican in mudday socotay oo ashaasi brosaaskaas cabaar buu soo bilowday haddana madaxweyne xasan sheekh maxamuudaa soo dhammaystiray waxaan ugu hambaleynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud howshu qabtay iyo- waxaa ku soo bandhin kartaa koo horta inay ciidamada soomaaliya dhammaan midayso een, federaalka dhammaantood ay midaysaan kadibna ay subisato ciidamo u gooni ah oo xagga gudaha iyo dibaddaba wax ka qabta anu aragtidayda waa soo dhaweynayaa in dalka soomaaliya cunaqabataynnadii saarnaa cunaqabatayn ka mida oo weliba kuwii ugu muhiimsanaa laga qaada dalkeenna waa soo dhaweynayaa Een, faa'iidooyinka ay inoo leedahay cunaqabataynta laga qaaday haddii aan ka hadlona een, waxa weeye maxay ahayd aniga wax faa'iidoo badan bay inoo leedahay
kuwaas waxay ahaayeen shacabka magaalada muqdisho oo aragtiyo kala duwan ka dhiibanayay cunaqabateynta hubka oo soomaaliya laga qaaday dhanka kalena markaan haddii aan eego taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa mahad maxamed salaad ayaa warar ka soo saaray go-aankii ka soo baxay golaha qaramada golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasoo cunaqabateynta hubka looga qaaday soomaaliya taliya mahad salaad ayaa soo dhoweeyay go-aanka qaramada midoobay waxauna sheegay in fursad muhiima ay tahay in soddon iyo kow sano kadib xayiraadii laga qaado dowladda soomaaliya taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka mahad maxamed salaad ayaa si weyn usoo dhoweeyey go-aankii golaha ammaanka meesha uu kaga saaray cunaqabateyntii hubka ee soddon iyo kowda sano saarneyd dowladda soomaaliya ayuu yi- eh, markaasi ayuu yidhi taliya maxamed salaad sidoo kale taliyaha nisa ayaa hadalkii oo sii wata ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in go-aankan uu kusoo aaday xilli xasaasi ah oo muhiim ah guud ahaan dadka soomaaliyeedna u tahay muhiim waxaa kale oo hoosta uu ka xariiqay in fursad weyn ay u tahay marka la eego dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee dowladdu ka wado gudaha dalka soomaaliya go-aanka waxa uu kusoo aaday waqti muhiim noogu ah dal ahaan dad ahaan maadaama aan ku jirno dagaalka lagu markaasi lagula dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab ayuu yidhi taliya mahad ah, maxamed salaad ayaa sidoo kale tilmaamay go-aankan uu wax badan uu ka bedeli doono dhismaha ciidanka soomaaliyeed ayna heli doonaan qalab iyo hub casri ah ugu dambeyn wuxuu mahad salaad u mahad celiyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale dhammaan mas-uuliyiintii kala duwanaa ee waqhtigu ku bixiyey in soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saarneyd muddada kow iyo toban sana ah kow iyo soddonka sana ah iraada laga soo bilaabo kun sagaal boqol laba iyo sagaashankii warkii duhur waad kala socoteen raadiyo abdalsan waneynta
wararka aad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel